bismillahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duhurnimadan wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo maanta shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya qarax khasaare geystay oo gobolka bakool lagula eegtay ciidamada liubolis
ciidamada maamulka galmudug oo howlgallo ka dhan al-shabaab ka wada deegaan ka tirsan gobolka galgaduud
bangiga horumarinta islaamka oo ballan qaaday in soomaaliya uu ka taageeraya caawinta dadka abaaruhu saameeyeen
wafdi ka socda soomaaliya oo shir looga hadlayay caafimaadka uga qayb galay dalka tansaaniya
kulan loogu duceynayay wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho
baaraadka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka oo ka hadlay doorashadii ka dhacday kenya ee uu ku guulaystay william ruuto
iyo maraykanka oo cunaqabatayn kusoo rogay saddex mas-uul oo u dhashay liberiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bish sideedaad labada kun labiyo labaatanka u diyaar garooba warkii duhurnimo oo faahfaahsan
wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka cabdinaasir cadaala ayaa faahfaahinta warkani noo eegaya
wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay imtixaanka shahaadiga ah ee sanadka laba kun koob iyo labaatan iyo laba kun labayo labaatan ee fasalka labayo tobanaada wasaaradda ayaa ku dhawaaqday natiijada rasmiga ah ee imtixaanka ee la qaaday waxaana sanadkan imtixaanka ku dhacay arday badan oo ka kala yimid dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolkani banaadir wasaaradda ayaa soo bandhigtay tirada ardayda imtixaankan ku dhacday iyo sidoo kale ardayda gudubtay iyadoo tobanka arday ee ugu sarreysay imtixaanka shahaadiga ah ee xukuumadda federaalk ee dowladda soomaliya sanadkan ay qaaday ay gobolka banaadir ku yeesheen lix arday halka waa afarta maamul goboleed ee kale ah jubbaland hirshabelle koonfur galbeed iyo galmudug ay ku yeesheen min hal arday sanadkan imtixaanka waxaa ku dhacday arday tiradoodu gaarayso kun boqol afartan iyo saddex kuwaasi oo boqol waa kun iyo boqol ka mid ah ay yihiin gobolka banaadir mid ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa akhriyay war-saxaafadeedka guud
sidii aan sheegay guud ahaan waxaa ku koraysay imtixaanka soddon iyo saddex kun afar boqol lixdan iyo sideed tirada ardayda gudubtay tirada guud oo ku salaysan lab iyo dedi tirada ardayda gabdhaha ee ku gudbay imtixaanka waa labayo toban kun sideed boqol soddon iyo toddoba arday taas oo ka dhigan soddon iyo sideed dibic afar tirada guud ee gashay wiilasha imtixaanka waxay ahayd labaatan kun iyo sideetan iyo lix arday taas oo ka dhigan boqolkiiba lixdan tirada guud ee imtixaanka u fadhiisatay halka tirada guudtay ee wiilasha ay tahay sagaal iyo toban kun afar boqol sideetan iyo sideed arday oo dhimantoon boqolkiiba iyo sideed shacabka guud ahaan cilmiska ardayda ee ku baaseen boqolkiiba oo u dhimanto ay hartay kun boqol afartan iyo saddex arday oo u dhimanto saddex ilix ah shacban imtixaanaadka gobolka banaadir gobolka banaadir waxaa imtixaanka u fadhiistay labaatan iyo saddex kun toddoba boqol iyo laba arday waxaa gudbay labi labaatan kun lix boqol iyo laba arday halka ay hayeen kun iyo boqol arday dowlad goboleedka galmudug waxaa imtixaanka u fadhiistay laba kun saddex boqol soddon iyo saddex arday waxaa gudbay laba kun saddex boqol labaatan iyo lix arday waxaa haray toddoba arday dowladgoboleedka hirshabelle tirada guud ee imtixaanka u fadhiisatay waa laba kun sideetan iyo kow arday waxaa gurtay laba kun toddobaatan iyo shan arday waxaa haray lix arday dowlad goboleedka jubbaland waxaan kaanka u fadhiistay dugsiga sare ee fasalka toddobaad kun saddex boqol iyo soddon iyo afar arday waxaa gurtay kun saddex boqol iyo labaatan iyo sideed arday waxaana haray lix arday dowlad goboleedka u dambeeyo oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa kaanka u fadhiistay afar kun iyo toban iyo sideed arday waxaa gurtay saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo afar arday waxaa haray imtixaanka ku haray afar iyo labaatan arday lafiyo fiiriyo ardayda qaalimaha sida ugu kale shahra tobanka arday ee ugu sarreyso fasalka iyo tobnaad sanadjiirka qaalinta koowaad waxaa galay khaalid cabdulaahi xamuud nuur oo ka socdo iskuulka iftin warqadabada oo kororka banaadin ku yaalo wuxuu keenay sagaashan iyo labo qaalinta labaad waxaa galay xuseen axmed xasan cali wuxuu ka socday dugsiga dhama yaasin cabdan ku yaalla gobolka banaadir wuxuu keenay sagaashan iyo labo dhibic toddobaatan iyo labo qaalin saddexaad waxaa galay faaduma ibraahim cabdulaahi aadan oo dhigata iskuulka khadiija modol wuxuu ku yaalaa gobolka banaadir waxay keentay sagaashan iyo labo dhibic konton iyo toddoba qaalinta afraad waxaa galay shaki baarac ibraahim nuur waxay ka socotaa dhigataa dugsiga mas-uuliyiin
sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sanadkan sheegtay inay ka reebtay imtixaanka arday horey fowdo u sameeyey kuwaasi oo gebi ahaanba aan lasoo bandhigin natiijada imtixaankooda ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa warbaahinta la hadlay isaga oo ka hadlaya waa isaga oo bogaadiyey ardayda imtixaanka gashay
ma aha inuu isagu wasaaradda waxbarashada ka tirsanaay laakiin aabihiis oo aan saaxiib ahayn allaha u naxariistay ayaa wasaaradda waxbarashada ee, ka tirsanaay marka intii uu noolaay ee, xildhibaanku weligiis waxaanan wasaaradda waxbarashada ka soo gelin noloshiisa ma cunin ma ogi maalmahan hadda wax uu soo gaaray ma garanayo marka koowaad waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo ee, ardayda soomaaliyeed ee ku guulaysatay inay galaan imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare kuwii maanta la shaaciyey iyo kuwo maalmo ka hor la shaaciyey dhammaantood waxaa alle ay waa iisoo hoyatay inaad ku guulaysataan in marxalad ka mid ah noloshiinna aada meel soo gaarsiisaan laakiin inay jiraan marxalado kale ee sii xiga ee inooga baahan dhammaanteen inaanu ka fikirno sidii sidaan oo kaleeto guul aada uga gaari lahaydeen waxaan u hambalyeynayaa ardayda gashay kaalimaha koowaad ee tobanka arday ee la sheegay ee la shaaciyey magacyadooda waxaan u hambalyeynayaa gabdhaha lixda ah ee tobankaas ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay kartida iyo dadnimada gabdhaheennu ay leeyihiin oo meel kasta oo waxbarasho lagu haya markaan tagaba aan arka gabdhuhu inay kaga wanaagsan yihiin wiilasha waa wax aada iyo aada u weyn oo qiimo badan oo la rabo inaan xisaabteenna ku darno haddii ay jirtay mar ka mid a mararka qaar bulshadeenna inaan isu sheegi jirnay
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan qaraxa khasaare geystay oo gobolka bakool lagula eegtay ciidamo ka tirsan liubolis wariyaheena xuseen washington ayaa warkan eegaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bakool gaal ahaan kuwa kuwa ku yaala xadka etoobiya iyo soomaaliya ay wadaagaan waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac iyadoona lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa new bolis oo dharaaqii ciidan ka waday deegaan ka tirsan gobolka bakool wararka la helay ayaa waxay sheegayaan qaraxaas oo ahaa mina nooc dhulka lagu aasoo ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo wasaaqo oo ka tirsan gobolka bakool islamarkaana ku yaala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya iyadoona qaraxaas lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa new bolis oo raraaqyo halkaas ka waday inta la xaqiijiyey laba askari ayaa ku geeriyooday qaraxaas miinada ahaa halka shan kalena oo kamid ah askarta ciidanka new bolis ay dhaawacyo kasoo gaareen sida ay ku warameen qaar kamid ah dadka deegaanka dadka sidoo kale waxaa la sheegay in dhaawacyada askarta la geeyey xarun caafimaad oo ay leeyihiin ciidanka new bolis dadka deegaanka wasaaqo ayaa sidoo kale tilmaamay in qaraxa kadib ciidamada new bolis ay fureen rasaas dhowr ah inkastoo aan ilaa hadda la cadeen khasaaraha ka dhashay rasaastaas ay fureen ciidamada new bolis qaraxaas ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo maalmihii dambe ay ciidamada new bolis ay dhaqaaqi ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka bokool gaar ahaan kuwa ku yaala xadka labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya iyadoona xusid mudan tahay in halkaas ay dagaallo xoogan ay ku dhex mareen ciidamada new bolis iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaaladaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare fara badan oo dhinacyada soo gargaaray iyadoona aan ilaa hadda si rasmi ah loo ogeyn qa- waa aan waa ilaa hadda aysan jirin qaraxaas ah, cidda ka hadashay mas-uuliyaddooda inkastoo ay ah, al-shabaab ah, iyo ciidamada new bolis ay dhowr jeer ku dagaalameen deegaano ka tirsan ah, gobolka bakool gaar ahaan kuwa ku yaala xadka labada dal ee soomaaliya etoobiya
ciidamada maamulka galmudug ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka galguduud cali aadan axmed ayaa eegaya wararka ka imaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale ayaa v o e da u sheegay in howlgalkaasi lagu dilay laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaanka barajuud oo hoostaga degmada ceelbuur ilaa iyo haatan ma jiraan ilo madax bannaan oo caddaynaya jiritaanka weerarkaasi iyo siduu u dhacay waxaana adag in dadka deegaanka khadka taleefoonka lagu helo Dhan- dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa waxa ay sheegeen in howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan galgaduud balse faahfaahino ma- kama aysan bixin wararkaasi
mahadsanid wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa shir looga hadlaya caafimaadka waxaa markaasi ay uga qeybgelayaan dalka talyaaniga warkan waxaa eegaya waryaheena saleebaan xuseen alcadaala wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed ayaa dalka tansaaniya kaga qayb galay shir looga hadlayay horumarinta caafimaadka afrika shirkan oo uu halk- halgudhigiisu ahaa horumari caafimaadka horumari ummadda ayaa waxaa soo qabanqaabisay xarunta afrika ee xakameynta iyo ka hortaga cudurrada afrika c d c oo ah hay-ad farsamo oo ka tirsan ururka midooda afrika taas oo ka caawisa dowladaha xubnaha ka ah ururka dadaalada ay ku aqoonsanayaan ku qorsheynayaan ugana jawaabayaan khataraha caafimaadka ee bulshada iyagoo isticmaalaya cilmiga sayniska xogta iyo siyaasadooda shirkan oo ahaa mid mirodhal ah ayay xubnaha gudiyada ka kala socday wadamo kala duwan oo afrikaan ah waxaay kaga hadleen waxyaabihii u qabsoomay xubnaha ururka afrika ee c d c caqabadaha hortaagan guddiga fulinta qorshayaashooda iyo ugu dambeyntii heerka hogaamineed ee gudiyada heer wasaaradeed
ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka bangiga horumarinta islaamka doctor samiir iqbaal labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sida uu bangiga islaamka gurmad deg deg ah oo maaliyadeed iyo kaalin qarameed uga geysan lahaa abaaraha dan daran ee xilligan ka taagan dalka soomaaliya doctor samiil iqbaal oo ah kusimaha madaxweynaha ayaa ballanqaaday in bangiga uu dowladda soomaaliya kala shaqeyn doono gurmadka abaaraha iyo guud ahaan dadaalada looga hortegayo in abaartu isku bedesho macluul laga soo waaqsan waayo bangiga ayaa dhowaan u gurmaday bulshada nugul ee abaaraha iyo colaaduhu saameeyeen ee afghanistan si loo daboolo baahiyaha bini-aadanimo ee degdega ah
kulan loogu duceynayay wasiirka caafi waa wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo waryaheena cabdixid cabdulaahi daahir ku jiraan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka wasiiro iyo culimaa udiin ayaa ka qayb galay kulan duco iyo dardaaran isugu jira oo muqdisho lagu qabtay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macalin dad badan oo munaasabadda ka qayb galay islamarkaana ka hadlay waxa ay aaminsan yihiin in wasiir xasan macalin uu wasaaraddan wax badan ka qaban doono sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid ah mashaa'ikhda soomaaliyeed islamarkaana ka qayb galay xafladdii xalay dhacday ayaa hadallo u badan dardaaran jeediyey marka wasiirka waa in lagu kaalmeeyaa in garsoorka uu hagaajiyo garsoorka kaalmayaashiisana waa in la hagaajiyaa oo mudnaanta la siiyaa oo qudaada iyo garsoorka iyo noloshooda iyo ammaankooda waxoo dhan waa in si bax loo qaadaa oo la qiimeeyaa xildhibaan yuusuf xayle iyo xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa tilmaamay in ay rajo weyn ka qabaan in garsoorka iyo dastuurka dalka uu isbedel weyn ku sameyn doono wasiir xasan macalin macalin xasan macalin maxamuud wuu mahadsan yahay garsoorkana waxaan rajaynaynaa in dowladaha dariska iyo dowlad goboleedyada iyo wadamada iyo adduunyada loo soo cadaalad doonto garsoorka soomaaliya meeshuu hadda yaallo inuu ka qaado oo gaarsiiyo meel cadaaladiisa lagu faano oo la iskugu yimaado garsoorka waana yahay nin gaarsiin karo aqoonteedana leh xasan macalin waa dadka dabcan afgaaban dadka buuxana waa afgaaban yihiin la yidhahdaa jeerikaanka waxaa la yidhahdaa midka faaruqa ah iyo midka subaga ku jiro kan faaruqa ah qaylo badan saas hadii la yidhaha gowgow aa ka yaraysa midka subagu layaala judhima shiiqa horta waa buuxaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa tilmaamay baaxadda shaqada laga sugayo wasiir xasan macalin maxamuud qiimaha laga qaado dan yar weeye qiimaha serviska laga qaado tirada badan oo lacagaha tirada badan oo naxariis darrada ee dusha laga saaro in laga yareeyo oo gobolka banaadir ha ahaato ama maxkamada ha ahaato ama booliisku ha ahde waxyaala maalayacniyo tiro badan ayaa dadka lacagihiisi lagu qaadaa marka waxaasoo dhan wasiirka waxaa laga rabaa inuu intaa dardaarankii halkan laga sheegay sanad kadib laba sano kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya mudane xasan macalin ayaa sheegay in wasaaraddan ay u baahan tahay isbedello la taaban karo oo dhanka cadaaladda ah islamarkaana uu wax badan ka qaban doono yani shaqadan waa la qaban karaa shaqadan waa la qaban karaa waxay u baahan tahay wil waxay u baahan tahay fahm iyo casiimad iyo go-aan inaan shaqadan qabanno shaqo muhiima inay tahayna oo dalku u baahan yahayna in in laysla fahmo waaye runtii maaragtay dadkii ahalku u ahaay oo dhan halkaan ay wada fadhiyaan anigana inta aad iga filaysaan ood igu tilmaanteen inaan ku sifoobi karo waa dadaali doonaa ducadiinna iyo dardaarankiina iyo la jirkiina ayaan ayaan ku shaqaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waxaanan u nimid oon u qaadanay mas-uuliyaddan wax oo ay inaan wax ka soo saarno oon wax ka bedelno cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda maraykanka ayaa war ka soo saaray doorashadii uu ku guuleystay ruuto safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa waxa ay ammaantay dadka kenyaanka ah ee sida nabadda u codeeyey waxaana markaasi ay bogaadisay dhammaan dhinacyada ka wada shaqeeyay sidii si xasilooni leh loogu dhammeyn lahaa doorashadaasi waxaa sidoo kale ay dalbatay in tabashooyinka harsan la dhammeeyo waxayna markaasi intaasi ku dartay safaaraddu in ay ku dhawaaqidda natiijada william ruuto uu yahay madaxweynaha la doortay ee saxda ah ee kenya waana arrin muhiim ah sida ay sheegtay safaaradda innaga oo markaasi sameyneyna wadahadallo waxaan ka codsan lahaynay dhinacyada in ay si nabad ah ku dhameeyaan tabashooyinka jira safaaradda ayaa waxay hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka kenya ku bogaadisay taageerayaashooda in markaasi ay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadda inta ay socdaan doorashooyinka ruuto ayaa waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha guuleystay ee dalkaasi isaga oo markaasi helay boqolkiiba konton dhibic afartan iyo sagaal cododkii la dhiibtay waxaana si dirqi ah uu uga guuleystay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi rayla odinga wakiilada waxaa markaasi ay sheegeen islamarkaana ahaayeen cod ururiyaasha odinga in markaasi aysan caddeyn karin in natiijadaasi ay tahay mid saxan
guud ahaan warkii duhur dhegaystayaal waa inaga intaa
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel